bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan caawa idan asna waxaa ugu waaweyn kulan wada jira oo yeelala hayeen labada aqal ee golaha baarlamaanka soomaaliya oo maanta ah buuq u baaqday boqor muqdisho oo kormeeray dhismaha bulaacadda weyn ee laga hirgelinayo magaalada muqdisho si biyomareynada magaalada muqdisho looga yareeyo xildhibaanadii qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada gaalkacyo oo soo dhoweeyey saddex iyo toban sano kadib soomaaliya in laga qaado xayraadii hubka dad ay dowladda soomaaliya ku amartay in laba bilood gudahood ay kaga guraan dhulka waa dhulka daddegista oo banaanbax cabashaah ka dhiga magaalada muqdisho qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo si weyn u taageeray in soomaaliya laga qaado cunuqabateyntii hubka saarneyd hay-ad maareynta musiibooyinka qaranka oo deeq mucaawino ah kula wareegtay waa kala wareegtay hay-adda bashcas ee turkiga wararka dibadda waxaa ugu waaweyn duqeymo weli ka soconaya gudaha dhulka falastiin
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen waa sabtiya taariikhduna ku beegan tahay labada bisha december sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii habeenii radio darsan oo faahfaahsan ugu horeynaynu ku bilownay kulan maanta ay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ku yeeli lahayn magaalada muqdisho ayaa buuq u baaqday sida warkan ay kusii dheeranayso wariyayga faadimo cabduqaadir xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeelan lahaa xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho waxaana kulankaas uu u baaqday buuqii foodo kadib markii xildhibaanada qaar ay kasoo horjeesteen ajandayaasha maanta kulanka la warkeena faadumo cabduqaadir ayaa warkan si anba qaadaysa
war ii kaadiya horta ii kaadiya labada arrimood aan ka hadlayna waxaa waaye laba laba laba waxaa la keenay xisaab xilkii miisaaniyadda iyo miisaaniyadda cusubada la keenay waa laba ajando waaweyn waxaan rabnaa in laga hadlo xisaab xilka miisaaniyadda qodob waa kaas qodobka labaad waxaan rabnaa
waxaa buuq u soo gabagaboobmay kulankii maanta ay lahaayeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoona ajandaha maanta uu ahaa akhrinta koowaad ee miisaaniyadda sidoo kale xisaab xirka markaasi miisaaniyadda xildhibaanada golaha shacabka ayaa kasoo horjeestay in xildhibaanada golaha aqalka sare maanta ay kulankooda kusoo biiraan waxaana shirgudoon ka ahaa gudoonka golaha aqalka sare cabdi xanshi oo weheliyey ku-xigeenadiisa ee dhanka aqalka sare iyo sidoo kale gudoomiye ee golaha shacabka waxa uu xildhibaanada golaha shacabka ay ishormeeyeen ajandayaasha maanta lasoo hordhigay golaha ee kadoodistu ay ahayd ee akhrinta koowaad ee markaasi qoondada miisaaniyadda labada kun labaatan iyo xisaab xirka miisaaniyadda labada kun labaatan iyo labada iyo labada kun labaatan iyo saddexda waxayna xildhibaanada ay aada u doorbidayeen intaan la gudagelin akhrinta koowaad ee qoondada miisaaniyadda labada afarka in si aada looga doodo akrinta markaas xisaab xirka miisaaniyadda labada kun labaatan iyo labada iyo labaatan iyo saddexda balse wuxuu ahaa mid buuq hareeyay islamarkaana ajandayaashii horyaale xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka ay noqon mid la isku fahmi waayey oo xildhibaanada inta badan ay diidanayeen golaha shacabka adag ayay sameeyeen taas oo ay ku diidanayeen in waqtigan iyadoo xisaab laga hadleen in la gudagalo akhrinta koowaad ee qoondada miisaaniyadda labada kun labaatan iyo afarta waxaana ay noqotay in kalfadhigii uu sidaas ku qabsoomi waayo ay xildhibaanaduna kusoo kala dareeraan iyadoona qaar ka mid ah xildhibaanada maray muuqaalbaahyaha ka hadleen ay sheegeen in ujeeddada ugu weyn ay tahay in wakhtigan ayaga iyo aqalka sare aysan jirin xeer ay ku wadaagi karaan in arrintan ay ka wada hadlaan balse xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxay sheegeen in keligooda maanta kalfadhigu ahaa inay qabsadaan si xisaab xirka miisaaniyadda ay ugu doodaan kadibna loo yimaado akhrinta koowaad ee qoondada miisaaniyadda balse kalfadhigii maanta golaha shacabka wuxuu noqday mid buuq iyo sidoo kale is-horsaag xildhibaanada golaha shacabka ay sameeyeen lagu soo kala tago war ii kaadiya horta ii kaadiya labada arrimood aan ka hadlayna waxaa waaye laba laba laba waxaa la keenay xisaab xirkii miisaaniyadda iyo miisaaniyadda dugsiyada la keenay waa laba ajando waaweyn waxaan rabnaa in laga hadlo eh, xisaab xirka miisaaniyadda qodob waa kaas qodobka labaad waxaan rab- faadumo cabduqaadir raadi ay tvga dalsan
aad ay umahadsan tahay markana dad ay dowladda ku amartay in lababa gudahood ay kaga guraan dhulkii waa dabdamiska ayaa waxa ay banaanbax cabasho ay ka dhigaan magaalada muqdisho safi cusmaan ayaa warkan si am qaadaysa
waxaa la iigu imaada meeshaan jiifay aniga meeshaan jiifay mudane madaxweyne inaan kuu soo duceeyo dhilaahay kuu baryo oon habeen walba caloosha dhulka kuugu hayo oon labaatan jirkaa dhala kuu soo diro oon yidhaahda garabkiisa istaag maantana ay yidhaahdeen dad adiga kaa socdo meeshii ka kac mudane madaxweyne ma i qabataa
waa dadka shacabka ah ee degan xaafadda debdemiska ee degmada wadajir ee gobolkani banaadir taasoo warqad ka soo baxday dowladda federaalk soomaaliya lagu amray in muddo laba bilood ah ay ugu guuraan dhulkan oo ay sheegeen in ay leedahay dowladda federaalk soomaaliya tan ayaa waxa ay sameeyeen maanta isku soo bax ay ku codsanayaan in aan laga rarin dhulkan oo ay sheegeen inay ku noolaayeen muddo soddon iyo saddex sano iyo ka badanba ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xamse cabdi barre ayayna ka dalbadeen in il naxariis leh ay ku soo fiiriyaan shacabkan oo ay sheegeen maanta in aysan haysan meel ay ugu baxaan haddii la yidhaahdo dhulkani ka guura
shacabkan ayaa sheegay inaysan haysan hooy iyo meel kaloo ay aadaan madaxda dowladda iyo siyaasiyiinta matala ayayna ka codsadeen inay garab siiyaan iyagoo intaa ku daray inay garab u ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xilli weliba ayna maanta ka mudnayn in ay dowladiisu dhulkani ka barakiciso odayaasha waxgaradka haweenka xaafadan debdemiska iyo hogaanka dhismaha ciidanka booliiska ee degmada wadajir ayaa warbaahinta la hadlay iyaga oo sheegay tan iyo markii uu amarkan soo baxay inaysan seexanin murugo daraadeed annaga waxaan nahay dadka masaakiinta oo marasta ah oo degan ee xerada debdemiska booliiska soomaaliyeed Ee, war aan meediyaha ka maqalnay ayaa halkaan isugu nimiday warkaasoo xasradna geliyey ee, na barakicinaya marka dowladda qaranka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay warkaas haddii oo run yahay ay naga qabtaan dadkaas nagu soo duulay ee meediyaha nooga soo duulay ee wakhtiga noo qabtay haddii oo run yahay in ay naga qabtaan
waxaa la iigu imaada meeshaan jiifay aniga meeshaan jiifay mudane madaxweyne inaan kuu soo duceeyo dhilaahay kuu baryo oon habeen walba caloosha dhulka kuugu hayo oon labaatan jirkaa dhala kuu soo diro oon yidhaahda garabkiisa istaag maantana ay yidhaahdeen dad adiga kaa socdo meeshii ka kac mudane madaxweyne ma i qabataa aniga hooyaan ahay ma i qabataa mudane madaxweyne waxaan kaala hadlaa qalbiga waxaan kaala hadlaa uurka waan dhibanahay waxaan haystaa agoon odaygii waxaan ku waayey kii haddaan waxaan ku waayey dagaalkii u sokeeyey ceel dheer aan ku waayey ma raba mudane madaxweyne sirtaydii inaan bannaanka soo dhigo oo meediyaha si fiican la iiga daawado ma doonayo laakiin maanta danbaa isoo dhigaysa danbaa isoo dhigaysa in meel walba layga ogaado amnigayga cid sugaysa maaha lahan waxaan ahay inaan tilmaamo danbaa igu kalifaysa waxaan kuu soo diranayaa cabasha mudane madaxweyne haddaad damiir iyo dareen leedahay hadday hooyo ku dhashay hadday gabari kuu dhexday hadday gabari kula dhalatay mudane madaxweyne waa dhibanahay waxaan ku dhibanahay ma aqaan meelaan aado meelaan aado ma aqaan meelaan u carara ma aqaan maanta meeshaan buushka ka dhistay ee tabartu maanta ii saamaxday inaan hal jiingad ka taagto ayaa haddana waxaa la yidhi iska xeeq waxaan u cab- u cos- ka codsanaynaa madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka taliyaha booliska dadkaan shacabka ee meeshaan soo dhoobtay waxay soo degeen ayadoo caligaroob uu ku meeshaan ku waxaysan yahay waxay ka bilaabeen buushash inay ku dhistaan waxay ku xijiyeen qolqol inay dhistaan waxay ku xijiyeen inay laba qol dhistaan maantay waxa weeyaan waxay haystaan nolol waxaan joognaa ceelkii biyahaan ka cabaynay waxaan haysanaa biyo waxaan haysanaa koronto waxaan haysanaa caafimaad waxaan haysanaa nolol dhammaystiran Ee, waxaan rabnaa inaan noloshaas nalka baabi'in inaan noloshaas nalka nalka yacni nalka iyo eber laga dhigin in loo naxariisto iskooleyda carruurta ubaxa soo kacaya oo aad mas-uul ka tihiin insha allahu tacaala dadkaanu waxay ku nool yihiin labada isbitaal banaadir iyo madiino iyo siliga ameerikaanka iyo saybiyaana inta u dhexleh ayay ku nool yihiin ilaahay baana ku nabad yeelay waxaan ka codsanaynaa waxaanna soo gaaray waraaq ku saabsan in meeshaan laga guuro ayaan la soo gaartay waxaan ka codsanaynaa dadkan insha allahu tacaalaa in la iska daayo loo naxariisto madaxweyne dadkan waa dadkii aa u dhaaratay haddii arrintaas aadan ka warqabin la soo gaar waxaan rajaynaynaa inaad noo soo jawaabi doontid haddii hadda waxaan ka codsanaynaa iyo dadka a'immada ah oo dawladda ku jira oo dadkan mas-uulka ka ah in dhibaatada dadkan lagu haya ka soo gaaraan khaasatan dad baryahan dambe waxaa soo baxay dadka eh, bara kacsha oo maaragtay gacmo hoose oo aan dawladda ahayn iyo dilaaliin kale waxbaa la sheegayaa dadkan waxaa waaye waxaan ka codsanaynaa dawladda iyo dadka dadkan mas-uulka ka ah oo aacimada u ah oo ay iyagu doorteen oo madaxweynuhu ka kow yah oo xildhibaanadu ku jiraan oo wasiirradu ku jiraan dhammaantood waxaan leenahay dadkan dhibaatada lagu hayo in hoos la soo dayo oo laga soo gaaraan u baahannahay warqadna la kugu qabtay laba bilood muddo ah oo nala yidhi laba bilood dhulkaasa lagu banneeyo ayaana soo gaartay warqaddaas waa ka argagaxnay waa ka naxnay waana dhibtay waa wada kacnay Een, waxaan codsanaynaa oo aan codsanaynaa oo madaxda qaranka ka codsanaynaa oo madaxweynaha ugu horreeya ka codsanaynaa oo ra'iisul wasaaraha ka codsanaynaa oo baarlamaanka ka codsanaynaa oo guddoomiyaha gobolka ka codsanaynaa in warqaddaasna laka joojiyo
dadka xaafadan ku nool ayaa ah badigooda kuwa danyar ah kuwaasoo halkan ku nool muddo soddon iyo saddex sano ah sida ay sheegeen waxa ayna rajo wanaagsan ka qabaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inuu codsigooda iyo cabashadooda ka jawaabi doono
qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey islamarkaana taageeray in soomaaliya laga qaado cunuqabateyntii hub ka saarneyd cabdisalaan juulla ayaa warkaan sii ambaqaadaya waxaa guuldarro ah oo ga- qaraarka maanta hubka laga qaaday uu guuldarro noqonaya marka dowladda dhexe ay u saxiixdo dowlad goboleedyada goonigoostadka inay hub la soo degaan tiitu ka daran bay horta soomaaliya ku noqon doontaa waa haddii hubkaa gacan abniya ay dawladdu u dhiibi weydo
cunaqabateyntii hubka ee saarneyd soomaaliya in ka badan soddon sano ayaa ugu dambayntii laga qaaday xalay cunaqabateyntaas ayaana ahayd mid heerar kala duwan soo martay madaxweynayaashii dalka soo maray dhammaantood ayaana arrintaasi een doorar muhiima ka qaatay dowladda hadda jirta madaxweynaheeda xasan sheekh maxamuud ayaana ugu dambayntii suurto gashay in cunaqabateynta hubka laga qaado dowladda federaalk ee soomaaliya cunaqabateynta ka qaadista hubka ee soomaaliya dadka shacabka ah siyaabooyin kala duwan ayay kaga hadleen iyagoo qaarkood sheegay in cunaqabateynta hubka ay dhibaato u keeni karto soomaaliya iyo in ay tahay faa'iido weyn iyo in lagu mideeyo shacabka soomaaliyeed iyo dowladduna inay xakamayso baaqiyo kala duwan ayayna u direen dowladda federaalk soomaaliya cunaqabateynta hubka soomaaliya laga qaaday horta si guud waa soo dhoweynaya laakiin waxaa waaye seef laba afle ama mindi laba afle had- waxaa waaye haddii soomaaliya ay oga faa'iidaysato dhinaca wanaagga iyo inay ku dhisto ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed soomaaliya national army s n a laakiin waxaa guuldarro ah oo ga- qaraarka maanta hubka laga qaaday uu guuldarro noqonaya marka dowladda dhexe ay u saxiixdo dowlad goboleedyada goonigoostadka inay hub la soo degaan sida hadda bil dhowr bilood ka hor axmedoobe imaaraadku waxay u dejiyeen qalab militari ayay u dejiyeen haddii dowladda dhexena waa ogeed shib bay ka dhahday kamana ah ayna hadlin haddii dowladda dhexe sidaasoo kale qalab militari in dowlad goboleedyada loo dejiyo ay oggolaato oo ay u saxiixdo dowladda dhexe arrintaasi waa guuldarro u soo heetay shacabka soomaaliyeed arka arrin aad iyo aad u fiican in mudday socotay oo ashaasi brosaaskaas cabbaar buu soo bilowday haddana madaxweyne xasan sheekh maxamuudaa soo dhammaystiray waxaan ugu hambaleenayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud howshuu qabtay waxaa ku soo bini kartaa kow horta inay ciidamada soomaaliya dhammaan midayso federaalka dhammaantood ay midaysaan kadibna ay subisato ciidamo u gooni ah oo xagga gudaha iyo dibaddaba wax ka qabta anu aragtidayda waa soo dhaweynayaa in dalka soomaaliya cunaqabataynnadii saarnaa cunaqabatayn ka mida oo weliba kuwii ugu muhiimsanaa laga qaada dalkeenna waa soo dhaweynaya faa'iidooyinka ay inoo leedahay cunaqabataynta laga qaaday haddii aan ka hadlona waxa weeye maxay ahayd ani wax faa'iidoo badan bay inoo leedahay xagga kale caqabad iyadna taa ka sii weyno way way- dhinaca kale way garab taallaa haddii maxay ahayd aanay waxa weeye sida faa'iidadaan soo sheegay loo- looga faa'iidaysan waayo caqabad baa jirta kun sagaal boqol labiiyo sagaashankii baa cunaqabatayn layna saaray waa labiiyo soddon sano iyo waxbaa la sh- iyaa iyaa la timay iyo wax ka badan tii tu ka daran bay horta soomaaliya ku noqon doontaa waa haddii hubkaa gacan abniya ay dowladdu u dhiibi weydo waxaa kaloo dowladda looga baahan yahay inay kay- dhulkii kaydka hubka ay soo celiso iyo hubka iyadu ku ilaaliso waddanka waxa keliya maanta ku dheelaa waa qabiil qabiilna walaahi wax uu sheegaa male qabiil waa kana waddanka saan oo ka dhigay marka qabiil waxaa aniga waxaan leeyahay qabiil ha la iska daayo soomaalinimaha lagu socdo ma fahantiin marka waxa waaye waa waa u mahad celinaa madaxda ahi cunaqabataynta laga qaaday soomaaliya aad iyo aad een, maaragtaa een, ugu faraxsannahay maxaa yeelay een, cunaqabatayn mar haddii laga qaado een, waddanka maaragtaa hadda waa ogtihiin waddanka een, waddanka hub hataa ma loo ogola hub waaweyn inay soo iibsadaan iyo wax- waxyaabo badan haddana waxaa insha allah een, cunaqabataynka iyo wax badan in ma- nalaga qaadan waa rajeynayna insha allah waanu ku faraxsannahana haddaan nahay Sooma- dhalinyarada soomaaliyeed
warkiiha dhinaco dal sanaad ka dhegeysaneysaan wanaginta
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel